si weyn ayaa isha loogu hayaa dowladda uu hogaamiye madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaana meelaha sida gaalka farta loogu fiiqaya ka mid ah ammaanka haddaba halkii sana lasoo dhaafa maxaa iska bedela ammaanka caasimadda duniya maxamed arshaan waxay ka mid tahay hogaanka bulshada rayidka
amniga halkii sano ee dowladda joogtay wax badan ay ka qabatay waxaad arkaysaa inta la xoreeyey dhulalka la xoreeyey ee shan iyo tobanka sano gacanta ku jiray ugu jiray al-shabaab oo hadda la xoreeyey ilaa toddobaatan tuulooyin iyo degmooyin isku jiro deegaano ah marka dhinaca kor markii loo soo noqday dhinacan muqdisho iyo magaalo madaxdana waxaad arkaysay ramadaankii lasoo dhaafay iyo hadda ciidamada inay wax weyn isbedeleen waxaad arkaysaa in muxuu ahaa masaajidadii lagu tukanayay salaada subxii maxaa la dhahayay tasbiixsigii inuu batay in ciyaal weerihii ay sii yaraanayaan oo sii baaba-ayaan in dadkii ammaan uu helay dhaqdhaqaaqoodii habeenkii uu si caadi u socdo meheradihii meel walba inay furan tahay marka ramadaankii in si nabadgelya lagu soomay in dilalkii faraha badnaa oo cid wax dishay iyo cid la dilaayaba aan la kala kasaynin inay yaraadeen oo aada u yaraadeen qaraxyadii inay yaraadeen amaba aan dhihi karno maba jirin dowladda soomaaliya ayaa qaaday dagaal ka dhana al-shabaab wuxuuna dagaalka xooggiisu ka dhacay maamulada galmudug hirshabeelle waxaana al-shabaab loo qabsado dhul ballaaran guddoomiyaha macadka hiraal oo ka faallooda ammaanka iyo argagixisada maxamed mubaarak marka la eego weerarada shabaab ay sameeyeen sanadkii u dambeeyey iyo sanadkii ka horeeyay laysku barbar dhigo horta howlgalladooda sidiisu u socdaa wax isbedele waxaawaaya dowladda ayaa isku dayaysa inay ka hortagto weerar qaado taasi ayaa ah horumar laakiin dowladda kumaysan guuleysan in shabaab ay ka hor istaagto weeraradeeda iyo inkastay dowladda dhulul badan ka qabsatay weli shabaab waxay u suurta gashay inay hub keensato inay canshuur qaado inay magaalooyinkan weli weerarada sideeda ay ugu fadhiso taas ayay dowladda ku guuldaraysatay laakiin waxaa guul ah dowladda inay iyada dhaqaaqday laakiin miraha dhaqaaqeeda weli lama arag dowladdu dhinacaadana waxay guulo waaweyn ka sheegatay dagaalka al-shabaab waxayna sheegtay dowladdu in al-shabaab laga qabtay toddobaatan deegaan iyo tuulooyin rumanaa maleeshiyaad ahna laga dilay lagana dhaawacay maxamed nuur kalimo oo ka mid ah aqoon-yahanka soomaaliyeed ayaa u sheegay v o a in cadaaladda iyo hanaanka maaliyadda oo la saxay ay tahay dowlad wanaagga bilowgeeda la dagaalanka masuqmaasuqa iyo iyo hagaajinta nidaamka maaliyadda taasoo furow ah horumarka dalka haddii taas ay hagaagto oo musuq maasuq ay lacagahan sida gaarka loo hantida qaranka loo lunsanayo ay joogsato ama at least on eighty percent meelaha ama seventy percent ay istaagto oo horumarka loo jiheeyo dhaqaalahaasi waxaad dareemi doonaa muddo yaroo gaaban horumar dowladaha adduunka waxay ku kala horumaraan hadba corruptionka intuu la egyahay musuq maasuqa dowladda musuq maasuqeeda yaryahay horumarkeeda wuu badan yahay dowladda musuq maasuqeeda badan yahayna horumarkeeda wuu yaryahay si aan wax kaga weydiino hay-adaha dowladdana v o eedu waxay xiriir la samaysay wasaaradda warfaafinta soomaaliya iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha gaar ahaana warfaafinta balse maysana la hadlin dhowaan ayuuse madaxweyne xasan sheekh maxamuud xilli uu ka hadlay masjid ku yaalla madaxtooyada wuxuu ka hadlay arrinta musuq maasuq isagoo taageeray go-aan galuhu wasiiradu ay meelmariyaan wuxuuna madaxweynuhu sheegay inaan la aqbali karaynin in lacagta laga qaado dadka soomaaliyeed si qaldan loo maamulo
lacagta dowladdu ay u baahan tahay dadka soomaaliyeed ee adeegeeda gacantooda ku jirtaa in dowladda lagu kaalmeeyo lagu garab istaagoo lacagtaas adigana muwaadin ahaan waajibka kuga inaad bixiso dowladda waxaa waajib ku ah inay ka ilaaliso lacagtaas in gacmo khaldan ay ku dhacdo si xun in loo isticmaalo jaabado khaldan inay gasho sidaan horeba u sheegay qaraarka shalay ay xukuumadda gaartay waa kaa mas-uuliyaddaas saaran dowladnimada gaar ahaan xukuumadda oo fulintii ah waxa waaye gacmo khaldan inaanay ku dhicin lacagtaas oo aanan la docofolsan oo aanan maxaankuda dana gaara loo adeegsan waaye dadkuna inay bixiyaan waaye marmarka qaarkood xanta fulay xantii ma moogaa la yiriye waxaa na soo gaaro dadka qaarkiis oo mas-uuliyiin ah oo ganacsato ah oo maxaanku idhahdaa qaarkood ay akhyaar odayaala yihiin oo qaarkood ay culimo culimo yihiin inay leeyihin lacagta maxaa u bixinaysaa haddaad bixiso kolley maxaa wax lagu qaamaya qofaa iska qaadanaya maxaa u bixinaysaa midaa maxaanku idhahdaa daara ku dhisanaya maxaa u bixinaysaa midaa baabuur baled buruuf oo maxaanku idhahdaa qiimahaas jooga yaa yaa laga siinaya wax lamida meeshaas waaye meesha ay xukuumaddu ka jawaabtay shalay waxa ay ka jawaabtay xukuumaddu waxa waaye lacagta dadka laga qaado ee noocyada kala duwan ee canshuurta ah ee dadku ay bixiyaan soomaaliya oo ay u bixiyeen in loogu adeego ballanay qaaday xukuumadda shalay in ay dadka soomaaliyeed ugu adeegayso war waxa ha la ilaaliya kaas ha la ilaaliya kaas ha la ilaaliya dadaa dhibsanayo dadaa u arkay masaalixdooda in laga daba yimid dadaa u arkaya in maxaan ku dhahay inaanay ahayn
cabdulqaadir okey v o a muqdisho